muddadan hay-addu waxay ku jirtay guritaan oo dhowr maalmood ah waxayna deganeed horay u deganeed guri kale ah oo ku yeelay magaalada dhexdeeda way jirtaa cabasho naga soo gaartay dadweynaha ku nool goboladan iyo degmooyinka ku hareeraysan laakiin waxaan wargelinaynaa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan in hay-adda socdaalka jinsiyadda laanteeda puntland in dib loo ambaqaadayo dib loo furayo berito oo ay shaqadii ay bilaabanayso wax caqabadana aysan jirin oo dheeraad ah
waxaana nooc noo cad in ay kombyuutaradii iyo qalabkii oo wax dhan noo diyaar yihiin waxaa ka dhimana animasterin waxaan kaloo idin sheegaynaa waxyaabaha dadka ay sheegayaan shacabka ah oo been been abuurka ama loo sheegay inayna waxba ka jirin hay-addu waxaa weeye hay-ad la mideeyey loogana talagala saddexdan maalmood gudahood in gurigii hore oo deganeed oo jaarkaha laga soo guuray haddana ay timid guri ay hay-addu leedahay oo weyn oo si immigrationka internationalka u shaqeeyaan oo kale u shaqaynayaan runtii waa aad iyo aad waa wax farxad u ah waa wax rajo aan aad u sugaynay in soomaaliya oo hal meel laga maamulo laanta socdaalka iyo jinsiyadda inaan aragno toddobiiyo labaatan sano kadib waa guul taariikhiya weeye guulaha kaloo dhimanna insha allahu tacaala hay-adaha kalena waa sugaynaa